bismillaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimee rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah duqeymo xoogan oo laga fuliyey deegaana hoostaga degmada xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe turkiga oo mar kale soomaaliya usoo diraya maraakiib dagaal dowladda federaalk soomaaliya oo ka digtay in yuhuudda ay saldhig militari ku yeelato berbera guddiga gurmadka abaaraha degmada ballanballe oo maanta deeq biidhaamin ah gaarsiiyey deegaano ku xeeran degmadaasi mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo gaalkacyo ka daafuray munaasabad lagu ciidsiinayo saddex boqol siddeetan iyo siddeed agoon ah
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenime rediyo jowhar ee dhinahayo kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan waa habeenimo jimcaha sabtane ay soo galayso taariikhdan ay ku beegantahay saddex iyo tobanka bish saddexaad laba kun lix iyo labaatan duqeymo xoogan ayaa maanta laga fuliyey deegaana hoostaga degmada xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe axmed maxmed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wararka kamaaniya deegaanka xabaadle ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaay sheegayeen in halkaasi maanta ciidamada dowladda soomaaliya ay duqeymo culus ay ka sameeyeen duqeymaan ayaa waxaa la sheegay inuu qaatay saacdo fara badan isla markaana saaka xili hore bilowday kaasoo doornimadii maanta soo gaaray dagaalkan ayaa la wariyey inuu daba socda dagaal khasaaro badan dhaliyey oo shalay ciidamada dowladda iyo dagaalmayaasha al-shabaab ku dhex maray tuulooyinka hoos yimaada deegaanka xabaadle ee gobolka shabeellada dhexe dadka deegaanka waxaay tilmaameen in duqeymaha culus ee saaka lagu garaacay dagaalmayaasha al-shabaab ay ku hoobteen godod iyo weliba deegaana iyo xarumo ay ku leeyihiin al-shabaab halkaasi kuwaasoo qiiq iyo holac ay isqabsadeen sida dadka deegaanka ay tilmaameen dadka deegaanka intaas waxay ku direen hadalkooda inay arkayeen meydad fara badan oo dagaalmayaasha al-shabaab ahi kuwaasoo goobta duqeynta lagu garaacay looga tagay sida hadalka ay u dhigeen saraakiisha militariga soomaaliya ayaa waxay shaaca ka qaadeen in maalmaha dambe culayska lagu saarayo al-shabaab deegaanka xabaadley ay tahay si layskugu furi lahaa deegaanada dhaca bariga gobolka shabeellada dhexe maadaama marinka ugu weyn ee al-shabaab ay u isticmaalaan hirshabeelle iyo weliba deegaanada kale ee soomaalida ay tahay halkaasi dowladda soomaaliya ayaa maalmihii dambe waxay ciidamo fara badan iyo weliba gaadiid dagaal ay ku gurtay gobolka shabeellada dhexe si al-shabaab halkaasi si degdeg ahi looga saaro wasaaradda gaashaandhigga soomaaliyana waxay shaaca ka qaaday in dhowaan lasoo gabagabayn doono dagaalka al-shabaab ee gobollada dalkana soomaaliya islamarkaana dalka qaybihiisa kale xasilooni lagu soo dabaali doono sidaa ay ku sheegtay bayaan dhowaan ay soo saartay turkiga oo mar kale maraakiib dagaal usoo diraya soomaaliya sumeeye daahir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa dowladda turkiga ayaa shaaca ka qaaday in mar kale soomaaliya ay usoo dirtay maraakiibta dagaalka afhayeenka wasaaradda difaaca ee turkiga seki akturka ayaa ku dhawaaqay in afar markab oo ka tirsan ciidamada badda ee turkiga ay bilaabi doonaan howlgal cusub oo ku wajahan xeebaha soomaaliya kaas oo la qorsheeyay inuu bilowdo lixiyo tobanka maarso maraakiibtan ayaa ka ambabixi doona bariga badda mediteraneanka iyaga oo u socda dhanka biyaha soomaaliya si ay uga qayb qaataan howlgal wadajir ah oo dhinaca ammaanka ah sida uu sheegay admiraal akturk howlgalkan ayaa qayb ka ah howlaha ay wadaan ciidamada badda ee loo yaqaan turki somali naval task group kuwaas oo diiradda saaraya xoojinta iskaashiga dhinaca badda ee u dhexeeya ankara iyo muqdisho mas-uuliyiinta turkiga ayaa tilmaamay in howlgalkaasi uu sidoo kale qayb ka yahay dadaalada lagu xoojinayo ammaanka biyaha soomaaliya gaar ahaan xilligan ay sii kordhayaan howlaha la xiriira sahminta iyo qodista shidaalka ee xeebaha dalka dowlada turkiga ayaa horey u dirtay dhowr markab oo dagaal iyo kuwo ilaalin ah kuwaas oo la socday markab ku howlan sahminta shidaalka ee ku sugan biyaha soomaaliya wararku waxa ay sheegayaan in ugu yaraan saddex markab oo kale oo turkigu leeyahay ay horey ugu sugnaayeen xeebaha soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah howlgalka ilaalinta iyo taageerada howsha sahminta kheyraadka soomaaliya arintan ayaa ka dhigaysa in turkiga uu hadda u diray biyaha soomaaliya in ka badan toban markab oo isugu jira kuwa dagaal ilaalin iyo taageero farsamo maraakiibtan cusub marka ay yimaadaan dekeda muqdisho ayaa la filayaa inay sii wadaan socdaalkooda iyaga oo u dhaqaaqi doona dhanka badda cas halkaas ayayna kasii wadi doonaan howlaha ilaalinta amniga badda soomaaliya iyo marinbiyoodka muhiimka ah iyada oo la fulinayo heshiis iskaashi oo dhinaca difaaca iyo amniga badda ah oo ay wadagaleen dowladaha soomaaliya iyo turkiga dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka digtay in yuhuudda ay saldhig militari ku yeelato berbera cabdinaasir maxmed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya dowladda soomaaliya ayaa si adag ugu digtay dhulkeeda aan loo adeegsan karin meel laga qaado howlgallo militari kadib warbixino warbaahineed ay muujiyeen in israa'iil ay qorsheynayso inay saldhig ay ka samaysto deegaanada maamulka somalilan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cali maxamed cumar cali balcad oo waraysi gaarsiiyey telefishinka aljaziira ayaa wuxa uu sheegay in soomaaliya aysan dooneyn in dhulkeeda lagu soo jiido loolan iyo isku dhacyo shisheeya ama loo adeegsado qaab sii wiiqi kara xasiloonida gobolka oo warkiisii raba ahaa mid xasaasi ah digniinta ka soo baxday dowladda soomaaliya ayaa imaanaysa xil warbaahinada caalamka ay baahiyeen xog ku saabsan qorsho la sheegay in israa'iil ay saldhig militari ugu furanayso meel u dhow magaalada istraatiijiga ee berbera xaaladan ayaa soo baxaysa iyadoona dagaalka u dhexeeya maraykanka israa'iil iyo iiraan uu gelayo toddobaadkii labaad sidoo kalena marinka muhiimka ah hormus ayaa si dadban u xirmay halka kooxda xuutiyiinta yemen ay ku hanjabayaan inay diyaar u yihiin inay si toos ah dagaalka usoo galaana guddiga gurmadka abaaraha degmada balanbale ayaa maanta deeq biyidhaamin ah u sameeyey deegaano ku xeeran degmada iyada oo ka jirta halkaasi abaaro daran cabdicasiis axmed ayaa balanbale kasoo diray guddiga gurmudka abaaraha degmada balanbale ayaa maanta deeq biyidhaamin ah gaarsiiyey deegaanada ku xeeran degmada balanbale ee gobolka galgaduud deeqdaasi oo guddiga abaaraha degmada balanbale ay soo gaarsiisay shirkadda amal banki guddiga gurmudka abaaraha degmada oo ka duulaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadka reemiyiga ah ayaa maanta gaarsiiyey biyo deegaanada jeed jaleelo dacar caligurey dhafaruurta birdheer caaley gaxandhaala yare xaajeere iyo deegaano badan oo dhaca galbeedka degmada balanbale qaar ka mid ah guddiga abaaraha degmada iyo dadkii ka faa'iidaystay deeqdan biyodhaamista ah ayaa si wada jir ah u mahadceliyey shirkadda amal bank iyagoo dhanka kale qurbajoogta deegaanka iyo dowladda dhexaba ka codsaday inay soo garabsaagaan xilligan adag deegaankan aannu maanta joogno waxaanu keennay biyo sabanfal oo i bixisay bahasha la yidhaahdo amal waxaannu leenahay horta marka koowaad amal waa mahadsan tahay aad iyo aad iyo aad iyo aad maanta wakhtiga ay wax soo bixisay ama dadka aadka u liito la soo gaarsiiyey wakhtiga ugu habboonaa inay tahay amal kun iyo shan boqol oo dollar bay noo dhiibtay annagoo ah guddigii abaaraha balanballe ee degmada balanballe ee guddoomiyuhu ka magacaabay waxaannu samaynaynaa ilaahay hadduu yidhaahdana kun iyo shantaas boqol wax allaale iyo waxay biyo ka noqoto inaannu shubno oo ummadda tabaalaysan aanu gaadhsiinno ka gadaalla rasiidkeedii aannu u soo celinno qoladii amal oo bixisay sidaasaannu nahoo naloo wakiishay waxaa weeye annagu markaannu ahayn guddigii abaaraha ee balanballe dadka dhibaatada haysaa waa dhibaato aad u culus hadda barkaddan biyaha aan ku shumayna labaatan iyo lix qoys oo tabaalaysan baa deggan oo waxba uguma fillo hadda waa afcab meel walbana sidaas inaannu nidhaana jirgaanka ku dhaansada un baannu rabnaa waxaannu mahadcelinaynaa lacagtaas nimankii la baxay oo amal waad u jeeddaan halkan gaariga taagan biyo weeye wuxuu shubayaa ilaahay mahada ka gaadhee waxaa soo diray amal bangi baa soo dirtay labaatan gaari oo gaarigaasu ka mid yahaanyay soo direen oo lacagtii ay soo direen baa noqotay labaatan gaari oo gaarigaasu ka mid yahay tuulo walba mid baan geynay dadkii iyo deegaan walba waad garanaysaa oo dadku deegaanka iyo dadku intay tira la egyihiin waa wax ballaaran meel meel baan afcab uga dhignay jeed hadda gaarigaanaa soo gaaray gaarigaan waad aragtaan hadda lo iyo dad badan oo ooman iyo waxba agtaagan ilaahay mahada ka gaadho amal baangina waa ku mahadsan tahay waxaan codsanaynaa marka wixii wax haya oo wax tari kara dadka iyo duunyada abaaraysan in ay waxay tari karaan taraan wixii ana waxhaysanna ilaahay waxasan ha siiyo ilaahay baana dadka baahidiisa iyo duunyadaba yaa kafayn kara asagaana kafaynahaya asagaana kafayn doona roob iyo nabad iyo khayrna hana siiyo amal bangi waa u mahad celinaynaa in badan bay ka fiican yihiin oo ka xasuus badan yihiin dadku waa tabaalaysan yahay xilli xun baa lagu jiraa ilaa shan bilood baan maraynaa lix bilood oo aan waxa weeyaan xaalaf iyo biyowaa intaba ka dhacday mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa gaalkacyo ka daafuray munaasabad lagu ceysiinayo saddex boqol siddeetan iyo siddeed agoon ah abdirasaaq maxamed ayaa gaalkacyo ka soo diray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa maanta si rasmiya looga daafuray munaasabad lagu ciisiinayay saddex boqol siddeetan iyo siddeed carruur agoon ah munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug waxgarad waalidiin cuqaal iyo mas-uuliyiin kala duwan ugu horreynna waxaa munaasabadda daafurka ciisiinta agoonta shuhadada ka hadlay cabdi macalin maxamuud oo ku hadlaya magaca guddiga soo qabanqaabiya ciisiinta agoontan dee maanta aan u joogno waa munaasabadda ciisiinta agoonta shuhadada gobolka mudug agoonta marka oo sanadka saddexaad la ciisiinayo maanta waxaan rabnaa inaan ciisiino agoon tiradoodu dhan tahay saddex boqol siddeetan iyo siddeed sanadka hore waxay ahaayeen afar boqol iyo shan waxaa ka go-day toddoba toban iyo toddoba caruur ah oo qaangaar noqotay marka total tirada guud oo aan rabno inaan ciisiino sanadkan waa saddex boqol siddeetan iyo siddeed waxay kala joogaan marka dadkaasi oo sanadkan la ciisiinayo saddex boqol siddeetan iyo sideed ah waxay kala joogaan gaalkacyo waxaan maanta ku ciiseynaynaa boqol toban iyo lix agoon ah ayadaa u badan wisil waa konton iyo shan bajeela waa afartan iyo afar galbarwaaqo toban iyo saddex docol toban iyo shan madarqaali saddex bitaale saddex dhuure saddex xingod sagaal alguula afar iyo toban bandiiladley toddobiyo toban dhagaari toban gelinsoor toban iyo toddoba gowlalo labo saddex iglo waa shan gawaan waa koob iyo labaatan hobyo waa sagaal laamxarar waa labo qaranrow waa toddoba xeere dhagaxley waa hal xamar waa saddex iyo labaatan afgooyana waa labo dadkaas marka intaas ayay kala joogaan intaba insha allah waxaan rajeynaynaa inay gaaraan wixii lagu talagalay haddii ala yidhaahdo gudoomiyaha gobolka mudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdullaahi ayaa bogaadiyey dadaalka loogu jiro sidii loo ciisiin lahaa loona farxadgelin lahaa caruurta agoonta ee aabiyashood ku shahiideen dagaalka lala galay kooxaha naf iyo nololdiidka ee khawaariita al-shabaab ee ka dhacay deegaanada koonfurta gobolka mudug allah idinka farxiyo sida aada agoonta uga farxiseen allah idinkaga farxiyo ilaahay waxaan idinkaga rajeynayaa korniisho iyo mustaqbalka dadka dalka hogaamiya inaad noqotaan aabbayaashiina meel sharaf iyo karaamo leh oo qurux badan oo difaaca dalka iyo diinta ah ayay ku dhinteen meel ka fiican oo ay ku dhiman lahaayeen lama arko hooyooyinkiina waxaan leenahay ilaahay ha idiin daysto iyo walaal iyo adeer iyo intii garab idin siisay ilaahay idinkama qaado hooyooyinka iyo waalidiinta iyo awowayaasha gacanta agoontaas ku hayana waxaan leeyahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiya ilaahayna idinkama qaado waxaan kaloo rabaa haddii ilaahaynu ragga dhallinyarada gabdhaha ka soo shaqeeyey arrintan sanad walbana u taagan ilaahay ha idin adeego ilaahay garab iyo gaashaan ha idin siiyo dad iyo dunya diinba allah idin barakeeyo kuwa keenay iyo kuwa keeni doona iyo kuwa dadaalay intaba
munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay xubno ka socda bulshada qaybahooda kala duwan saraakiisha laamaha amniga waalidiin kuwaasi oo dhammaan uga mahad celiyey cid kasta oo door ka qaadatay iisiinta caruurta agoonta shuhadada ee bayaashood ku baxeen gacanta cadowga arranka daran ee khawaariita al-shabaab iyagoo difaacaya dalka dadka iyo diinta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddigii dhallinyarada ahaa ee muddadan dheer soo waday arrintan ayada ah oo laazimiyey arrintaas inaysan dayacmin oo shuhadadii la halmaamin dhammaantiin waxaan leenaha waa mahadsantihiin runtii laga soo bilaabo koo iyo labaatan ilaa maanto lix iyo labaatan aan marayna muddo shan sano oo xiriira inay shaqadaa gacanta ku hayeen aada iyo aada wax loogu ammaano weeye waxaan sidoo kaleeto u mahad celinaynaa dadka muxsiniinta ee maalkooda arrintan ku fangereeya ayagana dhammaantood waad u mahad celinaynaa oo dhaqaalo ku bixisay waxaan leenahay dhaqaalaha ku bixiseen cashar allah inka siiyo waa dadaasheen waana sii dadaali doontaan haddii alla yidhaahdo way mudan tahay agoontu in loo dadaalo oo la dhaqaaleeyo agoortana waxaan le ilahay soo barbaariya ha soo koriyo agoomo badan bay ka nasiib badan yihiin marka koowaad aabbayaal waxay ku dhinteen shay sharci ah oo jahaad ah oo ilaahay u ballan qaaday jannadii waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ha ajar kala ka siiyo ajar ha ka siiyo waana mahadsantihin dhallinyarada soo abaabushay marka hore waxaan leeyahay ilaahay mahadiis waxaa ah aabbayaashiin inaanaan ka walwalayn oo ay shahiideen oo maxay to geeri ama dhimasho ama dil lagu dhinto intii ugu qayrka badneed ku dhintay oo qawaariiji ay dishay taas ilaahay mahadiis waaye allaha u naxariisto aabbayaashiin tan labaad waxay kaloo u tahay dhiirigelin wiilasha ama gabdhaha ilaa ay hadda hor taagan shuhadada oo difaaca ku jira oo nafteenna iyo maalkeenna difaacaya nin walbaa wuxuu isleeyahay jannadana raadso cunugaagana tolkiis iyo gacalkiis buu haystaa taasna waa farxad kale waa in loo mahad celiyo intii ka shaqaysay iyo intii bixisay dhaqaalaha agoontii dadka ciidsiiyey ayaa mahad iskale iyo howlwadeenada ayaa mahad iskale anigoo ku hadlaya magaca afka ciidanka nooc kastuu yahay ama magac kastuu ou leeyahay waxaan u ducaynaynaa agoontan waxaan u ducaynaynaa dadkii ciidsiiyey oo wax la baxay intaba waan u ducaynaynaa idanana waxaan leenahay dhiirigelinta iyo farxadda meesha ha laga sii wado ha sii socoto ha lasii weyneeyo ha lasii bogaadiyo ugu dambaynna waxaa munaasabadan soo xiray xildhibaan yonis maxamed shaare oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka galmudug sanadkii saddexaad inay caruurtaan farxad ku iidahayaan ayna booskii waalidiintood loo galay diyaarna loo yahay inta nool ee u gashay garab iyo gaashaanna loo yahay aana waalidiintood aysa tebin waxaa taas caddayn u ah gobnimada ay leeyihin dadka reer mudug iyo inay garab iyo gaashaan u noqdeen hadeertaana dee cadowgaas horeyna casharo badan lagu siiyo gobolka mudug qaybaha uu kaga sugan yahayna uu haysto casharo ku filan inay dadkii weli dhiiran yihiin agoontoodii ay u diyaar garowsan tahay
warkii habeennimaad dhegaystayaal kala socoteen rediyo jawharna waa naga intaa